dee waxaa bilaabmay tallaabooyinkii ugu horreeyey ururada iyo xisbiyadii hore iyaguna saddexdaa sano iska urur bay iska yihiin haddaad dhanka eegto inkastoo doorashadii madaxtinimada loo xidhay iyaga tartankiibaa bilaabmay doodihiibaa bilaabmay dad is araggiibaa bilaabmay marka annaga haddaanu nahay ree hilaac waanu si ka yar duwan baanu u dhiganay xisaabta ilaa maalinta ay dhammaanayso dee tartanka iyo tabaabashuhu dhammaanayo marka maanta waxaanu xoogga saarnay laba meelood magaaladan boorama ee caasimada waa gobolka awdal iyo hareeraheega iyo magaalada berbera oo saaxil caasimad oo ah labadaasaanu xoogga saarnay maalinta kale ee aanu anagu leenahay oo ah bisha afarteedana november waxaanu xoogga saari doonaa maroodijeex gabiley iyo hargeysa khaasatan iyo wajaale iyo dhulkaas iyo togdheer iyo sanaag marka sidaasaanu kala qaybsannay dee maanta markaanu usoo baxnay magaaladii berbera oo walaalkay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee ururka farxaan uu tegey xaaji cali dee si aan cajiib ah lala yaabay baa loo soo dhoweeyey dadkii ay usoo baxeen isaga xitaa dhabarka lagu qaaday oo kor loo qaaday booramana de adigaaba filaya inaad markhaati ka ahayd oo khayriyaddii way buuxsantay markaasay soo fatahday aad baanu mabsuud uga nahay marka maalintii ugu horreysay maanta oo jimcaha jimcaha barakaysan tallaabadii ugu horreysay aynu qaadnay haddaanu nahay ree hilaac inay aada noo deeqday brofeseer tartanka iyo ololaha socda muxuu yahay hilaac qorshahooga siyaasadeed ee ay tartanka ku gelayaan ee ay dadweynaha reer somalilan usoo bandhigayaan
annagu maalintii la abuuray ururka wixii ka dambeeyey deg deg baanu visionka iyagii u dejinnay midi dee waa talada ballaadhan ee aragtida dheer midna waxa weeye public policy ee tallaabada la qaadayo kow laba saddex markaad wakhti u hesho iyo fursadaad u hesho annaga lix qodob ayaanu ku soo ururinay prioritiska iyaga amba arrimaha ugu horreeya hilaac oo goor walba gaadhka ka hayn doono haddaanu awood yeelanana aanu dee gacanta la geli doono wax ka qaban doono kow nabadgelyada wadajirka iyo wadalahaashaha waddanka haddaanay nabadgelyi jirin dadku aanay is ogolayn waddankana aan la wada lahayn dee wax dhaqaaqaya ma jirto amba dee waa dagaal sokeeye amba waa lagu kala yaaci thats priority number one taasaa ugu horreysa ta labaadna waxa weeye dhaqaale sida wadankan loogu dhisayo shaqo la-aantu dhallinyarada boqolkiiba toddobaatan labiyo toddobaatan wixii daadoodu ay ka yar tahay soddon jir way shaqalaayihin kuwii waxbartay iyo kuwii kaleba marka sida economic growth kor lagu soo qaadayo arrimihii badda iyo arrimihii beeraha iyo arrimihii xoolaha iyo wadanka macdanaha ku yaala iyo wixii ku yaala in si aan hore shaqada loo qaban aan u galnana waa kow waa ta labaad ta saddexaad waxa weeye arrimihii caafimaadka oo wadankani xagga caafimaadka wadamada ugu liita ayuu ka mid yahay biyaha boqolkiiba waxaan soddon ka badnayn hadday u badato kaba yar ayaa biyo nadiifa caba reer somalilan labadaa meelood baad ka garanaysaa caafimaadku siduu yahay marka caafimaadka iyo talaalkii caruurta iyo waxaasoo dhan kor loo soo qaado ta afraad ee ku xigtaa waxa weeye arrintii waxbarashada wax badan baa la hagaajiyey oo dagaaladii dabadeed jaamicadaha la dhisay waxaasoo dhan waa khayr in la kaydiyo wey laakiin waa in la hufo oo laga dhiga jaamicada kuwa geeska africa la tartami karaya laga dhiga secondary schoolki iyo intermediateki iyo uuladu inay noqdaan meelo caruurta ka soo baxdaa hadday xitaanay jaamicad gelinay secondary ka soo baxaan inay markiiba shaqo wanaagsan heli karaan because kartidoodii baa kor loo soo qaaday marka inaan ku samayno curriculumka iyo professorada iyo laboratorieska iyo librarieska iyo afka ingiriiska iyo xisaabta iyo af soomaaliga waxaasoo dhan in dib aanu u habayno ayaanu doonaynaa si deg dega arrinta labada amuurood ee ugu dambeeya waxaa weeye arrintii ku saabsanay degaanka environment somaliland environmentkeegu muddaba uu soo xumaanayay marka haddii aan la gaarin wada doox buu dhulku noqon dooxuna waa habaar ah oo webima ah waa ciid iyo dhagax baa kuu soo hadhaya marka in biyaha la qabto geeda badan la beero sidii reebon ay garteen nineteen forties and fifties marka in in dib loo eego oo ciidda la ilaaliyo oo lasoo nooleeyo si dhulku a u noqdo mid naxariis leh haddii kale waxaynu noqonaynaa environmental refugees waa qaxooti dhulkoogii naacu soo tufay taasna waa waa ta shanaad ta u lixaad ee u dambeysana waa arrintii siyaasadda dibadda ee somaliland ilaa imika ay ku guuleysan lahday saddex iyo soddon sannadood dabadeed taasina waxaa naga yaalla strategic plan kow laba saddex afar oo caawa la dhaqaajin karo waa intaanaka programkaanu dadka ka iibinayna